بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد waxaan kusoo jirnay kitaab aliimaan aymaan wannuduur waxaa noo soo dhammaaday aymaankii oo dhaarta ahaa halkana waxaan ka gelinaa annather baab la yidhaahdo baab nather oo lagu daro kitaab alaymaan wannuduur way israacaan annatherka luqa luq ahaanta waa maaragtay waa wax la waajibinayo wey sharcigana waxaa la yidhaahdaa qofka mukalafka ah ee cibaadada iyo laga rabo qofkaasi inuu isku waajib yeelo naftiisa uu waajib uga dhigo cibaado aan waajib ku ahayn sidii asalka ahayd salaad buu isku waajib yeelay ama soom buu isku waajib yeelay wuxuu yidhi waxaan ilaahay ugu nadray in ah laygu leeyahay soon maalin hebla ama soon intaasoo maalmood ah ayadoon soonkaasi aysan waajib uusan ku ahayn markii hore ayaa nadarkaas uu galay darteed buu wuxuu ugu noqday waajib marka waxaan ilaahay ku waajibin ayuu isku waajibiyey ka bacdina waxay waajib bay ku noqotay ayib asalkiisuna qur-aanka iyo sunnada iyo ijmaaca weeye allana subxaanahu watacaala uu ku ammaanay dadka nadarka markay wax nadraan oofiya oo aan ka bixin nadarki iyo ballanta ay dhigeen yuufuuna binnadir waliyuufuu nuduurahum amara lagu siiyey waa dadka wanaagsan marka laga hadlayo waa kuwa oofiya nadarkooda sunnadana xadiistan faraha badan ee soo socda iyo kuwo kaleba way ku soo arooreen nabiguna waa kan oranaya sala allahu caleyhi wasalam man nadara an yutiica allaha falyutichu qofkii ku nadra inuu alle adeeco oo cibaado nadar ku gala waa inuu cibaadadii sameeya waman nadara an yacsiya allaha qofkii ku nadra inuu alle subxaana watacaala ku caasiyoobo ku fallaagoobo falaa yacsihi yuusan alle caasinin marka nadarku waa shay bannaan asalkiisu laakiin waa maaragtay culimada waxay ku tilmaama inuu makruuh yahay haddii soo socotana way noo tilmaami doontaa oo qofku sida asalkaa inuusan nadrin baa u fiican uusan nadar iyo waxba gelin maxaa yeele nadarku waxba faa-ida ama keeno sida haddii soo socota ay bayaanin doonaan nadarka marka muxuu kaga duwan yahay dhaartii hadda aan soo aan ka soo hadalnay aymaantii aan ka soo hadalnay kow waxay ku kala duwan yihiin qofkii wax ku nadra shay sharci ah oo cibaado ah qofkaasi waxaa waajib ku ah in uu oofiyo oo nadarkaasi uu la yimaado wuxuu nadray inuu sameeyo wax kale oo bedelkeedii u noqon karana ma jiro laakiin dhaarta waxaan ka soo hadalnay qofku hadduu shay ku dhaarto wuu iska dhaafi karaa wuxuu ku dhaartay kabacdina wuxuu la imaan karaa inuu maaragtay kafaaro la yimaado oo uu saddex beri ama soomo marka ugu horeysa inuu qoor xoreeyo ama qof adoon aha uu xoreeyo ama uu toban maskiin quudiyo ama uu saddex maalmood soomo marka qofkaasi taasaa bedelkeeda u geli kartaa dhaarta wey nadarka laakiin waa in isagii la timaadaa wixii aad ku nadartay hadayba alle inaad adeecdo ay ahayd waa inaad maaragtay la timaado wey ayib nadarkana sidiisa waxaa loogu talagalaa uu kaga duwan yahay dhaarta waa maaragtay waa taqarub ila allahi tabaaraka watacaala wax kale meesha ma ku jiraan waa wax cibaadaad alle ugu dhawaanaysa wey ayib marka waxbuu raadinaya qofka nadraya waxaas haddaan helo ilahay waxaasaan ugu dhawaanaya ama sadaqadaasaan la baxayaa ayib waxaa kale oo maaragtay nadarka inaad la timaado waa makruuh oo laga fiican yahay laakiin dhaarta waa iska banaan tahay marka waxyaabahaasoo kale ayay ku kala duwan yihiin xadiiska koobaad ee baabkaas waa xadiiska saddex boqol iyo lixdan iyo labo can cumar bn khaaab radi allahu tacaala canhu cumar ibn khaaab waxaa laga wariyay allah ka raali noqday qaala wuxuu yihi cumar qultu waxaan idhi yaa rasuula allahi rasuulkii allow kuntu waxaan ahaa nadartu mid nadray oo nadar la yimidoo shay maaragtay ballan qaaday inaan cibaado la imaado fil jaahiliyati waqtigii jaahiliga ahaayee dadku ay gaalada ahaayeen maxaan ku nadray an actakifa inaan ku ictikaafo ku nugaado leylatan habeen inaan masaajidka ku nugaado inaan masaajid masaajidada ka mid a aan ku nugaado wey wa fii riwaayatin yowman maalin macnaha waa yowm iyo leylba waa waxaa lagu idlaaqi karaa waktigii oo dhan oo maalintii habeenka iswataa muxuu ku ku nadiray fi lmasjid alxaraami masjid kasta maahane fi lmasjid alxaraami masjidka masjid alxaraam ee maka ku yaala ayuu wuxuu ku nadiray inuu habeen ku nagaado ama maalin ku nagaado qaala wuxuu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam fa awfi binadrika wixii aada ku nadartay ood ballan qaado inaad ictikaaftaa allah subxaana watacaala cibaadadaas aada samaysaa oofi oo la imow taas ayaa maaragtay ayaa kugu waajibtay marka xadiiska waxaad ka faa-iideysanaysaa ictikaafku inuu yahay cibaado allah subxaana watacaala saa darteed waaba waajibtayba inuu qofkii ictikaaf ku nadari inuu la yimaado ictikaafna shardi maaha inaad maalintii soomaneyd saa darteed habeenkii aada ictikaafto maaha shardi maaha inaad sooman tahay iyo inaadan soomanayn iyo maaragtay inay habeen tahay iyo inay maalin tahay intaba waxaad maaragtay ictikaafku waa banaan yahay nadarka guud ahaanna in lala yimaado oo la oofiyo hadduuba daaco alla yahay ilaan ictikaafku waa alle daacadiisa weeye inaad la timaado waa waajib weeye ayib xadiiska saddex boqol iyo lixdan iyo saddex can cabdullaahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma cabdullahi bni cumar waxaa laga wariyay allaha ka raali noqda isagii aabihiibe can inabiyi sala allahu alay slam nebiga ayuu ka wariyey annahu anahu nebigu sala allahu alay slam nahaa wuxuu nahiyey oo reebay can innadri nadarka nadarka iska dhaafa buu yidhi nebigu sal alay wasalam wa qaala wuxuu yidhi ina annadra nadarka laa ya'tii bikhayrin wax khayraba lama imaadaba wa inamaa yustakhraju waxaa wax loogala soo baxaa bihi nadarka min albakiili qofka bakhiilka ah oo ijaabkiisa ku dhegan kaasaa wax looga soo saartaa macnaha nebiga sala allahu alay wasalam wuxuu reebay in la nadiro marka mahintaasi tii xaaraanimeynaysa maaha maxaa yeelay allah subxaana watacaala waa kan ammaanay dadka nadarka oofiya saa darteed qofku inuu nadar oofiyo dembi kuma dhicine oo xaaraan maahane waa laga fiican yahay wey marka nahyigu waa saas wey wuxuuna nebigu cillo uga dhigay inuusan khayr la imaaneynin maxaa yeelay waxa maaragtay qofka maaragtay uu yidhaahdo waxaasaan ilaahay weydiisanaya hadduu isiiyo maalin waxaa waajib uga ahn isku farad yeelay amaba maaragtay aan ku nadiray inaan maalin sooma ama maalmo ictikaafo hadduu ku nadiro oo wixii uu alla weydiistay uu helo nadarkaas darteed waxba uma tari oo laguma siinine alla subxaana watacaala fadligiisu ku siiyey nadarkun waxba uma keenine allah u doortay oo ugu talagala inuu siiyo nadarka iyo nadar la-aanba way lahaan lahayd wey saa darteed nadarka waxba uma keenin khayr ma keenine khayrku alla xaggiisu ka imaaday subxaana watacaala allana qani waayo in wax laga badasho tiraahdid soonkan baan kuu soomayaa saa darteed waxaas ii samee ma aha maaragtay bedel alla subxaana watacaala uma baahna wax uu kaaga baahan yahayna ma laha asaga oo aanan waxba ka maaragtay aadan la imaanin oo aanan waxbana uusan kaaga baahnayn ayuu ku siinayaa wixi aada weydiisato saa darteed nadarku waxba kuma keenahaye nebigu suu ku tilmaamay waxaa weeye qofka unba khaylka ah baa jeebkiisa wax looga soo saara qof diiday inuu sadaqo la baxo ama wax bixiyo ama maaragtay saasoo kale cibaado la yimaado qofkaasaa maaragtay wuxuu leeyahay haddii waxaasaan helo waxaan sadaqaysanayaa maalkayga intaasaan ka sadaqaysanaya maalkiisa marka inuu mar walba sadaqaystay ahayde maadaama uu sadaqaysan waayo markuu caadiga ahaa baa bakhiilkaasoo kale jeebkiisa baxoogaaga looga soo saaraayo masaakiintii dadka xaqa ku lahaa ayay ka qaataan saa darteed wax uu la yimid nadarku ma laha nahaa wuu nahiyey nebigu sal alay slam can inadri nadarka ayuu nahiyey wa qaala wuxuu yidhi ina nadra nadarka laa ya'tii bikhayrin wax khayr lama imaado wax wanaagsan iyo wax dhibaato midna kuma keeno wa inamaa yustakhraju bihi waxaa wax looga soo saartaa min albakhiili qofka bakhiilka ah ayaa wax looga soo saartaa ayib nadarkaas makruuha oo laga hadlayo waa nadarka allah subxaana watacaala daacadiisa awey alle oo la adeeco sababtaa marka uu qofku nadrayo inuu soomo inuu alla subxaana watacaala dartiis u ictikaafo waa nadar alla cibaadadiisa aad ku nadartay wey marka adoon nadrin baad la imaan kartaa saa dartee inaad nadarto ood isku waajib yeesho waa laga fiican yahay haddaad samaysana haddaad la timaado ajir iyo xasanaad baad ka helaysaa laakiin nadar xaaraanaha jira oon la ogolayn waa nadarka aada u nadarto qubuuraha iyo dadka dhintay iyo maaragtay adraxada iyo qubooyinka iyo wixii la mid ah waxaasoo dhan lama ogola waa shirki iyo gaalnimo iyo alle oo laga fogaado haddaad tiraahdeen awowow hebelow waxaan kuu nadray inaan wax ku gowraco haddaan waxaas hela haddaad tiraahdeen gaalnimadii ti ugu weyneyd ayaad ku dhacday diinta inaad ka baxdo ee qarka u saaran tahay waa shirki awowo dhintay iyo mid nool iyo mid maaragtay meel kala jira midna waxu ku tari kara ma laha waxa keliya wax ku tari kara waa allah subxaanah wa tacaala saa darteed inaad awliyada barido ama aada maaragtay u nadarto ama aada quburaha u nadarto ama meel qubura aan ahayn laakiin la dhisdhisay oo la habeeyey oo hebel adarxadiisii la dhahay ama meeshii quba laga dhisay waxaasoo dhan waa shayaadiinta camalkooda waa wixii gaaladii mushrikiinta ay ku halaagsameen dad wanaagsan ayay cibaadadii intay la aadeen ayayayay ku rafaadeen qofka awliyada ah waxa weye alla subxana wa tacala baa ka hadlay wuxuu yidhi alaa ina awliyaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun awliyada alle mana cabsato mana murugooto waana kuwa aladiina aamanuu wakanuu yattaquun waa dadka alla subxana watacaala rumeeyey allana ka cabsaday kuwaasa awliye ah kuwaas marka ayaga wax isu taray adiga waxa weeye laga yaaba aakhare markii la tago dadka wanaagsani dadka shafeeco qaadaya mu'miniinta ah inay ka mid yihiin laakiin waxay adduunkan ama kaaga tari karaan ama aakhare ay kaaga tari karaan ma jiraan way shafaacadana qofku alla u idmo unbaa shafeeco qaadaya saa darteed waxay awliye kuu tari karta male bal nebi maxamed sal allahu alay wasalam inaad wax u nadartaan banaanayn asagoo ah qofka ugu fadli badan oo ugu wanaagsan wuxuu alla abuuray wax alla abuuray oo dhan makhluuqaadka oo alla abuuray jin iyo insi waxa ugu fadliga badan oo ugu wanaagsan oo alla subxaana wa tacala uu ka wada doortay waa nebiyuna maxamed sala allahu alay wasalam isagana in wax loo nadiro in maaragtay ilaahay wuxuu lahaa isaga la siiyo ma banaana waa xaaraan allah subxaana wa tacaalana waxaa wuxuu ku waxa aad ku mutaysan kartaa dhinaciisa kaa mutaysan kartaa ciqaab allah subxaana wa tacaala can cuqbata ibni caamir cuqba ibni caamir waxaa laga wariyey radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi nadartu nadarat ukhtii walaashay baa waxay nadartay an tamshiya ilaa beyt illaahi alxaraam in ay u lugayso guriga allah subxaanah wa tacaala ee beytullahi alxaraam la yaqaano waa masjidka maka ku yaalla wey xaafiyatan iyadoo cagacad iyadoo cagacad inay u lugaysay ku nadartay maanta waxaan ilaahay ugu nadaray tiri inaan inta halkan ka lugayo ilaa halkaas lug ku tago fa amaratnii waxay amartay an astaftiya inaan fatwo weydiiyo oo soo su-aal weydiiyo lahaa ayada usoo su-aal weydiiyo rasuul allahi rasuulka alleh sala allahu caleyhi wasalam fastaftaytuhu waan u su-aal weydiiyo nabigii baan inta u tegey baan waxaan ku iri buu yidhi nabiga sal alla alay wasalam walaashay waxay ku nadartay oo ay ballan ku qaaday inay u lugayso masjidka iyadoo cagacad nebigu wuxuu yidhi sal alay wasalam litamshi litamshi waltarkab ha socoto waxna ha fuusho ayib gabadhaasi waxay ku nadartay inay lugayso lugayn aada meel u lugayso cibaado maaha wax alle loogu dhawaadana ma aha waa arrin caadiya wey kaasoo kale marka inaad oofiso mak ma ma aha maaragtay wax waajib kuu ah wax waajib kugu noqonaya wax mar hadday cibaadan yihiin wax qurubaada alle loogu dhawaanaya haddii ay yihiin cibaadada socod inaad meel ka socotood meel u socotana cibaado alle uu kugu farad yeelo maaha waa wax adiga aada iskala timid wey marka shaygan cibaadaba ma ahba saa darteed waxa weeye nadarkiisaba inaad oofiso waajib kugu maaha wixii kale cibaadaha waajib kugu ah kan marka waxaa weeye kafaara kugu waajibayso inaad maaragtay dhaar ahaan uu u wareego oo nadarkii dhaar kaa noqdo ayay noqonaysaa gabadhaas marka waxaa la amray inay ay wax fuusho ayna maaragtay ay lugayso sideed caadiga ahayd laakiin maaha shay waajib ku noqonayo saas darteed baa waxaa la yidhi waa u banaan tahay inay fuusho inay lugayso inay socotona waa u banaan tahay ikhyaar baa la siiyey saas darteed ma banaana macnaha waajib maaha qofku haddii ku nadro shay aan cibaado ahayn in uu sameeyo waajib kumaha lakiin shay cibaadaha haddii ay tahay waa laga rabaa qofkaasi waajib bayna ku noqonaysaa ayib xadiiskaas xadiiska ku xiga waa xadiiska saddex boqo sideed boqol iyo konton xamja sideed boqol iyo lixdan iyo shan isagaasaan ku sumayna insha allah tacala waa xadiisa baabka ka dhiman xadiiska casharka kalean ku darayna wasala allahuma wasalam calaa nabiyina maxamedin wcala ali saxbi ajmaciin